waa sidee xaaladda degmada muqokori oo habeenkii saddexaad gacanta ugu jirta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba si aynu xogo faahfaahsan uga helno xaaladda hadda ay ku sugan tahay degmada muqokori waxaynu qadka taleefonka kula xiriirnay ruuxu ku sugan magaalada muqokori wacalaykum salaam muuminaa la yidhahda waxaan ka mid ahay dadka deegaanka muqokori halkaasaan ku sugana
iga waran bal caawa deegaanka muqokori waxaa habeenkii saddexaad ku hoyanayaa ciidamada xarakada al-shabaab bal war iga sii deegaanka iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagan
a walaalka waa sidaas habeenkii saddexaad xarakatul mujaahidiin ayaa magaalada joogta xaalkeedana waa degan yahay aada ayagana gacanta si buu magaalada iyo agaarkeeda xaaladuna caawa aada ayay u degan tahay walaal waxaad inagu orantaa ciidankii magaalada laga ceeriyey halkay ku dambeeyeen
ciidankii magaalada laga bixiyey wadooyin badan ayuu qaaday qayb ka midu waxay aadeen degmada maxaas qayb ka midana gurceel oo galgaduuga ayay aadeen qayb ka midana beledweyn ayay aadeen sidaas ayay u kala firdhadeen wax hadda ka sabkeeyoo la sheegayaa ma jiraan bal inooga sheekeey deegaankaasi amaba degmada muqokori intii ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalka dhibaatooyinkii deegaankaasi ay ka geysan jireen sanadihii lasoo dhaafay magaalada muqokori muddadii saddexda sano aheed ee ciidanka dowladda iyo kollay kuwa taageersanba ay la joogeen dhibaato badana ka dhacday dadka musaafurka ah lagu dhibaatay jiray anshaxumo badan waysa jirtay daroogada oo nooc kasta ayaa ka shaqay jirtay marka dhibaatada halkan ka jiri jirtay dilka joogta ayuu ahaa musaafurkaa lagu dili jiray marka wax lasoo koobi karaa kaas maaha walaal marka taana hadda sida muuqata waa laga gudi haye inkastoo magaalada dad ay xabadda ka carareen oo lagu kala cararay magaalada marka haddii nimankii dowladda ah ee magaalada lagu dilay ayaa weli meelaha aan si fiican loo asturin xaragta shabaabna waxay noo sheegeen inay si dhawaana u asturi doonaan kadibna dadweynaha ay u fasixi doonaan magaalada inay soo galaan haye marka magaaladu way kasoo kabanaysaa kuna hadda waxay diyaar u yihiin inay guryahoodii kusoo laabtaan aada ayayna usoo kaban doontaa sababtoo ah xasilooni ayay helayaan wadooyinkii xirnaa muddooyinka oo saddexda sano ku dhowaadka ah ayaa furmaya qabaayilkaa isu gudbaya goboladaa isu gudbaya musaafurka dhulkan muddana waa ka xirnaa waa lagu dhibaatay jiray marka way kasoo kaban doontaa arrinkaasaan isleehay insha allah
haye bal waxaad inooga sheekaysaa waxaad tidhi waxaa deegaanka weli daadsan meydadka ciidanka dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalkii halkaasi ka dhacay bal oo saameyn dadka deegaanka ma ku yeesheen
ha magaalada way daadsan yihiin iyo hareerkeeda dagaalka wuxuu kasoo bilowday meel magaalada u jirta shan kilomitr kadibna magaalada ayuu soo gaaray intaa way daadsan yihiin meydkooda marka kolley waxii oon kolley dadkuna maadaamaay magaalada wax kaga maqan yihiin xoog badanay wax ku asturaan maysan haysan balse xarakada ayaa ballan qaaday inay macnaha meydadka asturi doonto biritaba wixii loo gaarana dadweynuhu ay kusoo laaban karaan deegaankooda si nabada
waayahay waxaad ka soo sheekaysay in deegaankaasi uu muddo xirnaa guud ahaana wadooyinka soo gala laga xiri jiray dadka shacabka ah bal si faahfaahsan inoogu sheeg maxaad ula jeeday magaalada muqokuri waxay ku taalaa meel istaraatiijiya saddex gobol ayay qaybisaa gobolka shabeellada dhexe gobolka galguduud iyo gobolka hiiraan wadooyin ayaa iskaga gudba qabaayil soomaalida walaalaha ayaa wada degan nimankaa marka dadkii iska hor keeneen qabaayilka ah wadooyinkiiba wada xirmeen kuwii hadda isku soo diimeena waa lagu dili jiray oo musaafurku halkan kuma nabad gelin mid cabsada iyo mid lagu dilay ayay ahaan jireen marka taas ayaa laga soo kabanaya wixii hadda ka dambeeya wadooyinkana way furmi doonaan sida muuqata insha allahu tacaala waayahay aada baad u mahadsan tahay
salaam
kaasi wuxuu ahaa qof ku sugan magaalada muqokori